maanta waxaan u malaynayaa inay farxad farxad fiican tahay farxad aad u wanaagsan inay tahay farxad farxad gaar ii saamaynaysa inay tahay maanta waa maalin qaaliya waa maalin ay noo qalin jebinayso arday soomaaliyeed oo ugu yaraan afar sano wax soo baranayay oo haddii ilaa kuurooyaha dhibaatada aan isla ognahay ku soo bartay waa maalin aad u qiimo badan oo waalidiintii wax soo baray ay u baahan yihiin ama ay arkayaan ilmahoodii ay soo barbaariyeen oo maantay ka qalinjabiyey jaamacadda qaadanayana digrigoodii koobaad ka qaadanaya jaamacadda soomaaliya arrintaa ayada ah waa arrin qaaliya oo aada u muhiman oo aan jeclaan lahaa cid waliba sida anigu aan ugu faraxsanahay inay ugu faraxdo waxaan kaloo rabaa inaan ardadaa maanta qalin jabisay oo soomaaliyeed ugu hambaliyeeyo dadaalkoodii dheeraa oo ay soo mareen iyo juhdiga ay soo mareen ayagoo xaaladaha jira dalka si weyn loo ogsoon yahay waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo mustaqbalka hortooda yaalla oo aad og tihiin oo aad u wanaagsan oo ifaaya oo haddii ilaah kuu ror yahay meeshii noolkii ay rabeen ku aadan waxaan rabaa inaan idin idhaahdo arday yahay soo dhowaada soo dhowaada ku soo biira bulshada soomaaliyeed adinkoo wax taraya dalkiinna iyo dadkiina waxaan rabaa mar kale inaan idhaahdo dalku waa idiin baahan yahay dalku waa idiin baahan yahay waana wixii wax laydiin soo baray waxaad wax ku soo barateen wadaniyad waxaad wax ku soo barateen soomaalinimo waxaa wax ku soo barateen diinta islaamka waxaa wax ku soo barateen dhaqanka suuban oo soomaalidu ay leedahay waad wax ku soo barateen waxaan rajaynayaa intii jaamacadda ku hartay oo aan soo gudbinna insha allahu inta ka dhiman inay soo gudbaan oo ay soo dhammaystaan inta gudubtayna inay la tagaan bulshada la dhex galaan dhaqankii wanaagsanaa iyo qiyamkii iyo muxuu ahaa qiimihii ummadda soomaaliyeed oo jaamacadda soomaaliya aad ka soo barateen inaad la dhexgeli doontaan mudane wasiir si gaara waxaan leeyahay waxaan kuu naqaanaa nin sharaf badan nin cadaalad badan nin dhallinyaro ah oo aad u firfircoon wax badanna ka soo qabtay dalka intii uu babuursanaa waxaan xasuustaa toban sano ka hor toban sano ka hor baan wasiirka isla jaan qaadnay asagoo oo muxuu ahaa halgan ku jira oo dalka soomaaliyeed wax ka soo qabtay min hargeysa ilaa iyo kismaayo inta u dhexle maantana waa wasiirkeygii waxaan idiin sheegaya inuu yahay wasiirkii ugu cadaaladda badnaa oo na soo maray waxaan rabaa in loo saxbiyo doctor cabdiraxmaan aad baan ugu faraxsannahay waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba inuu noogu hayo afarta sano oo soo socota cabdiraxmaan jigada u hayo inuu noo hayo maxaa yeele cadaaladi kama horreyn asagana waa u hambalyeynaynaa waxaan leenaha wasiir aad baan kugu hambalyeynaynaa sida ummadda soomaalida waxbarashada aad ugu qaybisay sida cadaaladda ah sida aan lahayn muxuu ahaa kala jeclaysiga waxaan idiin sheegayaa in boqolka arday oo ugu horraysa oo tegi doonta muxuuha jaamacadaha geli doona wasiirku inuu ballan qaaday in loo tartami doono qof walba karaankiis uu ku tegi doono taasina hore uma aysan jiri jirin waxaan kaloo leeyaha wasiir ardadaana soo qalin jibisay maanta oo kun iyo afarta boqol ah waxaa ka horraysay arday lix kun ku dhow oo ka qalin jibisay jaamacadda soomaaliya waxaa ilaahay mahaddiisa dhammaantood wax yar moogiyey inay shaqaynayaan waxaa kaloo ilaahay mahaddiisa oo ilaahay in loogu mahadceliyay ay mudan tahay madaxda dalka maanta kambaniyada ka shaqaynaysa boqolkiiba afartan jaamacadda soomaaliya kasoo baxeen waxaa sharaf weyn oo ah haddaan nahay aasaasiyaashii jaamacadda soomaaliya haddaan nahay caruurtayadii iyo ilmahayagii iyo dadkayagii oo adinku aad ka mid tihiin inay ku kala faafsan yihiin maantay shanta gobol ee soomaaliya laga soo bilaabo jabuuti lagu geeyo kenya inay taxan yihiin iyo etoobiya iyo meel walba meel alla meeshaan tagno laga helayo jaamacaddii soomaaliya waxaa la yaab leh oo aan idiin sheegaya oo mar kastay farxad gelinaya wax waaye ardaygii jaamacadda soomaaliya ka soo baxay oo aanan aqoonin anugu oo meel alla meeshaan tago albaabada ii furaya waxaan is leeyahay waa deeq ilaahay si gaara noo siiyey marka ayaduna farxad bay leedahay idinkuna qaybaad ka noqon doontaa insha allah waxaan rabaa inaan idiin sheego jaamacadda soomaaliya way dadaalaysaa dhammaanna way isku xidhan tahay hadday tahay maamul iyo hadday tahay guddigeeda sare waxay rabtaa jaamacaddu inay kacaan geliso waxbarashadii taariikhiga ahayd oo toban iyo kowdii sano ay soo waday maantii waa kacaaminaysaa waxaan idiin sheegayaa in dhammaan waxalle wixii laga bahaa la casriyaynaayo kii caafimaadka kii injineerinka kii kombyuutarka kii laababkii muxuaha wax lagu baranayay oo muxuu ahaa wax lagu baranayay dhammaantood waa la casriyeeyey hadday tahay dhismo iyo hadday tahay qalab inta waa la casriyeeyey dhammaantood waxay diyaar u yihiin inay qabtaan oo qaabilaan ummadda soomaaliyeed hadafkii ahaa inaan la dagaalamo baahida hadafkii ahaa inaan la dagaalano jahliga hadafkii ahaa inaan la dagaalano qabyaaladda hadafkii ahaa inaan dalkayga hormarino waa lagu jiraa waana lagu xoog weynyahay laakiin baa ku jirta meesha waa un isku dhib waa un isku dhib mas-uuliyaddu annagu waxaan u dhiibaynaa kuwa naga yaryar baan u dhiibaynaa waa soo qaadnay meeshaan baan keennay waana sii wadi doonnaa ilaa annagu aan ka tabar yarayno laakiin waxaan idin leeyahay naga qabsada usha naga qabsada waa idiin dhiibaynaaye sharaf weyn bay ii tahay markaan xasoo arko dhallinyaradii maanta wax maamulaysay jaamacadda soomaaliya min daraf ilaa dacab horta jaamacadda soomaaliya gobolna kuma dhisna qabiilna kuma dhisna waxay ka samaysan tahay soomaaliya oo dhan waxaa sharaf ii ah marka dhammaan dadka aad arkayseen ilaa idinta laga soo gelaayo ilaa iyo fadhiga meesha la fadhiisanayo inta ka dhexda waxaa ka shaqaynaayo waa ardadii ka baxday jaamacadda soomaaliya oo ugu yaraan ninka ugu yaro uu master haysto ama nectorate uu haysto arrintaasina guul iyo farxad bay noo tahay waa ku muusoodaa markaan arko maamulka noocaasa ardadii ka baxday ay jaamacadda soomaaliya maanta gacanta ku hayso waa idinku soo dhawaynaynaa waa idinku soo dhawaynaynaa waana idiin hambalyaynaynaa waxaan wasaaradda iyo dowladda ka codsanaynaa in dhallinyaradaas ayaga ah waxaan hubaa in ka badan inta badan inay shaqo hayaan inta ku xogtana inay shaqayn doonaan waxaan ilaahay ka baryaaya wasaaraddana aan leeyahay dowladdana aan leeyahay in dhallinyarada la shaqaalaysiiyo in laga ilaaliyo dhalintu inaysan baxsan oo ay dalka ka tegin inaysan yeel jebin waxaan kaloo leeyahay dhallinyaro haddaad og tihiin adduunyada caalamka orexaamul markaad jayno u fiirsatid ama taiwan fiirisid ama jabaan fiirisid bal u fiirsada dhammaan ardada ka soo baxda jaamacadaha kuma fikeraan kumana walwalaan inay ayagu dhintay wasaarad shaqa u doontaan ay wax ka helaan laakiin waxay ku fakeraan nin walba kambeni isagu uu leeyahay oo dadka kale uu ka shaqaalaysiiyo inuu sameeyo waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaad noqotaan kuwa dadka shaqaalaysiiya waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaad noqotaan kuwa dadku u siman yahay waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaad noqotaan hogaamiyaasha mustaqbalka qaranka oo annaguna aan idinku ogaano sidaas ummaddiinuna ay idinku ogaato waxaan mar labaad mahad celinayaa ka qaybgalayaasha iyo ardada qalin jebinaysa macallimiintii ardada wax soo bartay iyo dhammaan inta nagala soo qayb gashay xafladdan farxadda leh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu